الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan inoo aan ku jirnay baabkii oo cunwaankiisa ama tarjamadiisu ahayd baabu man taraka asalaama cala almutakhalliqi wa asxaabi almacaasi marka waxaa inoo dembeeyey xadiis baa inoo dembeeyey inta kale waan soo aragnay baabka wixii kuma sugnaa xadiidkii ayaa halkan aan kala dee casharku saaka inoogu bilaabmaya wuxuu ihi musanifku raximahu llahu tacaala xadaثna cabdاللahi بن صاalح qal xadaثnي الlayث عan cmr huwa بن الxاariث عan bakr بن سawاadة عan abi النaجيb عan abi سacيid qal أnahu qaal waa layث بn sacd waa imaamkii cmr بن الxاariثna waa nin isna imaamo kollay dabaqadiisaasun ahaa oo nin faqiihan ah laakiin dadkii dee kollay dabaqada ahaa waa dabaqada imaam malik iyo laysiye horuu isagu u dhintay oo muddo ayuu ka geeri horreeyey waa nin caalimo faqiiho reer masar oo marar kala duwan aan soo aragnay cibaaradan sheekhu uu ka cabiray huwa ee uu halkan soo geliyeyna kollay horaan usoo sheegnay waxa ku jira ayuu isticmaalaan tan ama huwa ha isticmaaleen ama yacni haba isticmaaleene sheekhu marka la eego sanadkan iyo riwaayadiisii kumay jirin ibnulxaris waa yahaye laakiin iyadoo magacii aabihii la sheego wuxuun bay ahayd can camrin markaas dee camrigiina kolkol kuwo kaloo meesha geli karaa ishtibaah iman karaa waa jiraa wuxuu doonay markaa inuu caddeeyo kan uu yahay camarkan ama si aanu cid kale ugu darsamin oo dee waxa weeyaan cid kale aan loo moodin hadduu isagu toosunu raaciyo can camri bni alxaarisi uu yidhaaho ee inay hadalkan maaha sheekhiisii sheekhiisa isagu si uu doono odhan karaa ka yeeli karaa ruuxu markuu sheekhiisa sheegayo ama magaxa ku kaaftoomo ama magacii aabiha raaciyo ama nisbadiisii iyo kunyadiisii iyo haba sheego waayo cid kale kama soo niqlinaya waa isaga tacbiirkii weeye laakiin sheekha cidda ka sarraysa waxay ku jirtaa riwaayadiiyo wixii uu maqlay oo uu sheekhadiisii ka maqlay hebel baa saa yidhina uu leeyahay oo imaka wuxuu leeyahy qaala xadathana laytho layth baa saa yidhi haddaba layth haddaanu camr bn alxaaris odhan oo isagu alxarisun uu raaciyo waxaanu odhan buu ka sheegayaa markaa waxaan isaga cibaaradiisii ahayn buu kaba sheegaya haddaba si aanay u dhicin dee taasi ruuxu waxaan dheer ugu jirin wixii uu maqlay inuu sheekhyadiisii iyo ciddii ka sarraysay uu teeriya waa nasabka sheekha wixii ka sarreeya san la yeelaa ama sheekha ruuxu waa inshihiisi iyo tacbiirkiisa iyo siduu doonu odhanayaa ayaa marka la doonayo tamyiis ama ishtibaah si aanu u iman riwaayana aan loogaba dhigin bay huwadaas la yimaadaan ama yacnii kollay horena taa waan isugu soo baraarujinay laakiin dee mudda ayaynaan taa taaban dad intaa dabadeed yimina waa jiraane bal huwadu taasba weeyaanoo sheekha nasabkiisa kole daysanatay cidda ka sarraysa sidii uu ku maqlay wax kuma dari karo haddii aanu xaggiisa dee wax aani inaanu riwaayadii ahayn ku jira aanu laba iman oo huwaye yacni iyo ana iyo waxyaala ay isticmaalaan kala duduwan oo tamiiskii ama wixii lagaba baqanayay in ishtibaah yimaadaana meeshii lagaga saarayo riwaayana aan laga dhigayn la maqlay oo loo tiiriyo ciddii kolba dee ka sokaysay loo tiiriyo sheekha wixii ka sarreeyey ah bal huwa taasay tan xagga sanadka markaa intaasi raggaasi waa raggeennii hore bakr bnu sawaada kolley waa nin hiqa ah oo faqiiha oo isna reer masara sanadku reer masar weeyaan waxaan saxaabiga ahaynba oo kunyadiisana abu thumaamo la yidhaaho bal aabihiin awowina thumaama magacaa laba yidhaahaa bukhaari waa sanoo kale adabulmufradna waxbuu kaga wariyey tacliiqaadka saxiixana wax uu leeyahay way kuba jiraan waa nin faqiih baan leenahay oo hiqa ah muslim iyo asxaabu sunan alarbacana waxbay kaba wariyaan oo waa ninkan waxaa soo raaca sanadka abunajiib oo la arkaa nusqooyinka qaarkood waana kutubta qaarkood wax dhacay iyaduna nusqayaan odhanbe markaa waa riwaayaadka qaarkood wax dhacay abutujiib in laba yidhah halkaa nuunta bedelkeeda ta damisan laga dhigo abutujiib laba yidhaaho bal ninkan magaciisa waxaabay yidhaaheen daliim baa lagu magacaabaa waana nin ibnu xibbaan siqaadkiisa uu kuba sheegay waa nin malaa bakr ibnu sawaado mooye cid kaloo wax ka warisana aan lahayn oo kollay culimmadu shanigiisa ay iskuba khilaafsan yihiin kuwa daciifiya ay jiraan baldae kuwooda xoogeeyaana ibnu xibbaan oo siqaadkiisaa ku sheegay oo nooc tasaahul kollay kita isaga jaanibkaa laguma yaqaano iyo xaafid ibnu xajar oo maqbuul kaba cabiray waa darajo iyaduba hooseysa bal arrinku kaa weeyaanoo qolooyinkii sanadkan ama xadiidkan inoo soo socdo daciifiyey sababtay ku daciifiyeen waa abunajiibun wax kale maaha waayo inta kale waa rijaashii saxiixa balin dee muslim baa bakr ibnu sawaado kaba wariyo bukhaari lama laha waxaan tacliiqaad ahayn iyo adabka saddexa horena waa rijaashii kutubta lixda aba ku wada sugnaa abu saciidna waa saxaabigiie bal isaga ayaa sanadka maqaal ku sugan yahay ama nooc dacfi dee barhkood ay kuba daciifiyeen bal ibnu xibbaanna iqaadkiisa ha kuba sheego bal ninkan weeye magaciisana waa la yidhi baan leeya waayo dee waa kunyadiisa baan haynaa barhkood baa yidhi magaciisa daliim ayaa lagu magacaabaa haddaba xagga bal mar dambaan de haddana xadiidka ciddii ama daciifisay ama saxiisay barhkood aan sheegi doonaa can abi saciidin qaala wuxuu yihi abu saciid alkhudri aqbala waxaa soo qaabilay rajulu ninba min albaxrayni baxrayn ka yimi macnaa uu soo qaabilaydo wuxuu ka yimi baxrayn bilaaddaa la odhan jiray dee imaka waa tan mamlako dee kolley khaliijka ka mida dowladihiisaas oo baxrayn la yidhaah ay jirto oo jazaa'ira ama jaziirada ah baxraynta horena ma aha ee kutubta hore inoogu timaada halkan jaziiraddan imaka tahay ama dowladdani tahay ee gobolkan sharqiya ee sacuudiga ama gobolkan alaxsaa la yidhaaho deegaankaas bay ahaan jirtay baxrayntani waana dhulkii qaacidadooda iyo magaaladooda ugu roonay magaalo hajar la odhanayey waa reer cabdilqaysi ay degayeen bal taas ba ahaydoo baxrayn markaa waa dhinacaasi weeyaan baxrayntani ee ma aha halkan jasiiraddan amaba dowladdani ay tahay kutubtaa horena ama axaadiista iyo aahaarta iyo ashcaartooda horena baxraynta ku timaada taa weeye ee tan maaha imaka haddaba wuxuu kaba yihi waqtigaa rasuulka ilaahayna dee niman carbeedna way degayeen oo waa kuwa reer cabdilqays ba ay degayeen niman reer farisa oo majuus iyo waxyaalahaasna way degayeen waqtigii rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ee islaamku waa gaadhay caamil baana rasuulka ilaahay u diray iyada khaasatan magaalooyinkood dee mandiqo dhan bay ahayd e laakiin magaalooyinkeedii caamilkaasna waaba kanoo jizyo waqtigii rasuulka ilaahay la keenay aakhira xayaatih oo xoolo badan ba ahayd oo dadkii iyagu waa ahla dime ahaa waa niman reer furusay ahayn niman majuusay ahayn laakiin laga qaaday jizyada oo si ahlu kitaabka loolaba dhaqmay jizyadoodii oo waqtigaa timi dabadii tii labaad iyadoonay iman baa rasuulka ilaahay wafaado waa tii abubakar ciddii uu rasuulka ilaahay wax ugu ballan qaadayayo jaabiri ay kaba mid ahayn kagaba bixiye bal waxaan leenahay baxrayn waa taasoo haddaba ninkani xaggaasuu ka yimi ila nebiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ayaanu xaggiisu soo qaabilo waa yimo fasallama calayhi uu salaamay rasuulkuu salaamay falam yarudda rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh salaamtii kamuu qaadin wa fii yaddii gacantiisa ninkana khaatamun kaatun baa ku sugnaa min dahabin dahab ah tarjamadu waxay ahayd waa dadka almutakhaliq waa khaluq waa nooc diib oo dee raggii aan fasaxnayn ciddii marsatay waayo wuxuu taa gaar ahaan u magacaabay xadiidkii inoogu horreeyey taasi kuba sugnayd iyo asxaab almacaasi oo waa kaasoo dee waa ciddii macsiyo markaa ku dhex jirtay ee kuba sugnayd oon salaamtii lagaba qaadin ama aan la salaaminba waana ta aan lahayn saxiixaba baabu man lam yusallim man iqtarafa demban cibaaradiisu taas bay ahayd waa arrinkan ee gacantiisa kaatun dahaba waana intii la xarimay in raggu ay dahab xulli kaba dhigtaan kaatunba ay ka samaystaan wacalayhi korkiisana jubbatu xariirin xariirtuna raggii umay banaanayn oo iyadana intii la xarimay ee raggii dee waxa weyaan loo diiday bay ahayd oo jubbad xariirana u xidhnaa kaatu dahabana waa gashanaa waa ninka xaragoonayaba rasuulka ilaahay buu taa u yimi markaasuu salaamay markuu rasuulka ilaahay salaamtii ka qaadi waayey ayaa fandalaqa rajulu ninkii waa tegey majliskii rasuulka ilaahay buu ka laabmay maxazuunan xaaliya isagoo murugaysan fashaka ilaa mraati dee xaggaasubuu waxyaalahan kala yimi waa halkan xaaskiyabaa joogeen haweenaydiisii buu arrintaa uga cawday bal waa isagoo murugaysan buu gorigii gurigii tegey arrinkan rasuulka ilaahay xaggiisa uu kala kulmay buu haweenaydii u sheegay isagoo dee murugaysan oo cabanayaba faqaalat waxay tidhi lacalla birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama jubbatuka wakhaatamuka bal kitaabkan horta xadiidkan aan hayno waxaa sheekeenan raximah llahu tacaala ama bukhaari kitaabkiisana adab la wadaagsaday imaam axmed oo ku sugan yahay musnadkiisa waxaa kaloo la wadaagsaday ibnu xibaan oo saxiixiisa uu kuba sugan yahay labadaba in cibaaradoodan lacalla birasuulillaahi sala allahu calayh wasalam jubbatuka wakhatamuka cibaaradaasi kumay sugnayn jumladoo dhamiba kumay sugnayn ee in barhkoodii ina laka laa sha'nan oo waxaan rasuulka ilaahay kugu diiday waa xaalo aada leedahaye waxaan iskaba tuuriyabaa kuba sugnaa taasi yada waa midoo qolooyinkaasi lamay cibaaradan cid horta dee labadaa kitaab kumay sugnayn oo labadaba aan u laabnayn waxaa laakiin nusqooyinka kitaabkeena barhkood dhacay waa nusqooyinkan makhduudaadkaa barhkood bay saanay kuba sugan yihiin barhna waxaa dhacayba lacalla bedelkeeda saqula kelimada ama ficilkaa saqula dhacay waa nusqooyinka qaarkood bal markaan eegno kuwa nusqooyinkii kitaabka barhkooda oo cibaarada ay kuba sugantay ficilkan mdee ficilkan saqula uu bedelkan lacalla ama xarafkan de bedelkiisa uu yimi waa cibaaro laqba ahaan iyo dee macnahaan kuba toosan walow tanna la tawjiihin karo uun oo haddaan bal saquladan aan soo qaato waxaa lafdigu ama macnuu noqonaya saqula waxaa ku cuslaaday birasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam jubbatuka jubbadaadan aada gashan tahay iyo wakhaatamuka kaatuntaadun aada gashan tahay ee fa alqihima waa haweena caqila ay ahayd way garatay wixii iska tuur waxan jubbadan saar kaatuntana tuur markaa rasuulka ilaahay kuba noqo kollay qolooyinka aan tilmaamayo shani baa dee arrinkaagan uba sugnaaday ee iska tuur waxanoo rasuulka ilaahay kuba noqo cibaaradeedu taas waydo imaka tanna waa ku macudo iyada way isla mid tahay bal rasuulka ilaahay waxaa ku cuslaaday oo uu dhibsaday weeye markaa jubbadan xariirtaad gashan tahay iyo kaatunkan dahabkaa aad xidhan tahay ee markaa maxay tidhi fa alqihimaa tuur labadoodaba jubbadana iska saar kaatuntana iska saar uma cud laabad markaasoo adigoon jubbadiina xidhnayn kaatunkiina xidhnayn waxa weeyaan kuba laaban rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bal markaa waa tan hore waayo in macno ahaan iyo laqba ahaanba waa dee cibaarada aada u saliimka markaan tan kuba dayno inaan eegin aimadii kale ekeed xadiidka soo saaray cibaaradoodii aynaan eegin ama lacalla birasuulillaahi ohy aniga jubbatuka wakhaatamuka iyo xarakaysanta horta xarakadaasi iyo icraabtaasi waxay u timaadaa dee ma muuqato dee waxaan markaa laakiin arrinku waxa weeyaan iyadooda uun waxaa laga yaabaaba inay tahay arrinkan dee bisababi jubbatika wakhaatamika oo jeedsigan iyo karaahadan rasuulka ilaahay xaggiisa kaaga muuqday inaan dee kollay aan lafdiga la rafcin markaase arrinku uu yahay bijubbatika wakhaatamika waay bisababi jubbatika ama liajli jubbatika wakhaatamika waa jubbadaadan iyo khaatamkaagan liajrigeed ayunbaaba waxaan laga yaabaa rasuulka ilaahay dee karaahadan iyo diidmadan ka muuqatay iyo icraadkani inuu yahay e fa alqihimaa uma cud wey iyaga tuuro rasuulka ilaahay ku laaban fafacala ninku sidii buu sameeyo faradda salaama rasuulka ilaahay markuu yimi salaamtii rasuulka ilaahay ka qaaday ayuu salaamtii m salaam uu salaamay ayuu rasuulka ilaahay salaamtii u jawaabay oo uu ka qaaday faqaala ninkiibaa wuxuu uhi ji'tuka waan kuu imi aanifan dhowaan faacradta canii waad iga jeedsatay maxay sababtu tahay dee waa kan imaka waad i salaamtay laakiin wakti dhaweydna waan kuu imiyo waad iga jeedsatay oo salaamtiina igamaad qaadin qaala wuxuu yidhi markaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kaana fii yadika gacantaada waxaa ku sugnaa jamrun dhuxul min naari naara waa kaatuntii dhuxul naara ayaa gacanta kuugu jirtay markaa saas baan waxa weeye aan kaaga jeestay oon kuu salaami waayeyba oo ninkii khaluuqana bayna caynayka jamratun baan kuba soo maray waa waxaa ma-aalkiisa wuxuu noqonayo kol hadduu macsiyo yahay waa waxa ma-aalkiisa iyo masiirkiisa uu noqonayo inuu dhuxul noqdoba ama ruuxii cad lagu cadaabeen haddaba gacantaada jamro min naar bal dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo dee kaatun markii hore dahaba dee waxa weeyaan u gashanaana waa tuuray dadka orkaya way tuureenba iyadoo maalin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nin kaatun dahaba gashanaa uu kaba saaro ka tuuray ayaa wuxuu yidhi ayacmidu axadukum ilaa jamratin min naarin axad idinka idinka midi ma wuxuu u qastayaa dhuxul naareed markaasuu gacantiisii gelinayaa dee wixii kol hadduu macsiyo yahay dembi yahay waa wixii kaba dhalanayo ee haddaanu imika quruxba uu yahay imika uu isagii kuwa faraxsan yahay oo aanu wax dhibi jirin waxani waa macsiyo iyo dhib iyo cadaab wuxuu kaba yimaado tan bay jamradu tahay faqaala wuxuu yihi ninkii markaa laqad ji'tu idan bijamrin kaiirin kol haddii dee kaatunta aan gashanaa ay jamro naareed ahayd laqad ji'tu waxaan la yimi idan kol haddii xaalku kaa yahay oo kaatuntii aan gashanaa dhuxul naareed ay tahay bijamrin kaiirin dhuxul badan baan la yimi dhuxul badan ayaan laba yimi halkan kitaabkeennan adaw lmufrad waa cibaaradiisu taa weeyo kuba sugun wax inoo raacsani ma jirto in musnadka imaam axmed iyo ibnu xibbaan saxiixiisa labadaba waxaa ku sugnaa markaa wa kaana qad qadima bixuliyin min albaxrayn waa sababtan uu leeyahay jamri badan baan laba imi ma ahayn kaatuntan uu gashan yahay uun xulli kalena waa wato waa sitay oo uu xaggaa kalaba yimi marka waana dee hadalkiisan waxaa inoo sii caddaynaya labadaa kitaab ama labadaa mastaree kalena way noogu sugantao cibaaradooda ahaa halkan dabadeeduun wakaana qad qadima bixuliyin min albaxrayn xuli ayuu kala yimi baxrayn oo dee aan ku koobnayn uun kaatunkan dahabka ah saasuu u yidhi de kol haddii kaatunkan dahabka aan gashanaa dhuxul naareed uu yahay waxyaalo kalena ay jiraan haddaba waxaan laba imiba dhuxul badan bao naar badan ayaan laba imi taas bun qaala markaa rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inamaa ji'ta bihi waxaad laba timi laysa ma ahaanin biajza'a canna bal waxaa laga yaabaa nusqooyinkiina qaarkood biaxadin aknaa inuu kuba sugan tahay waa nasta ususha qaarkood ee kitaabkan iyo marka nusqooyinkiisa qaarkood iyo sharaxa fadlulahi samad iyo waxyaalaha dhacay walow aanu say u dhameeyeen aanu u dhammayn saa musnadka iyo saxiixa ibnu xibbaan iyo kuba sugan nasaa-ina xadiidka waa wariyo kitaabu libaas waa kitaabka akhirkiisa ama kitaabu zina isaga cunwaankiisu yahay kitaabu libaas ma ahayna buu ku wariyey bal laba meelood un kala dheereenba kusoo saaroo kala kooban oo halka yar dambe ay ka dheertay iyadoo xadiidku kanuu yahay iskhilaafna meel yar jiri doonaan sheegayo haddii a la yidhaaho marka iyo dee musnadkii iyo waa cibaarada kuba sugnayd imaka tan biajzaa canna waxaa kaloo dee saxiixa ibnu xibbaan iyo musnadka iyo kuba sugnayd halkan iyada cibaarada weliba bedelkeeda inamaa ji'ta bihi gayru muqnin shay-an ilaa ma agnat adugu macnuhu kolley waan sheegi doonaayo waa isku dhow yihinbe laakiin laftiga axad oo halkaa laba dhigo biaxadin canna unbaa laga yaabaa inuu cibaarada canu macno saasa yeelan usqooyinka qaarkood haba dhaco inamaa ji'ta bihi wixii aada laba timi laysa ma ahanin biajza'a mid kaga gudid iyo kaaftoon iyo kifaayo badan canaa xagga iyaga min xijaarati alxarati dhulkan shiilmadowda ah waa madiina laba xaro dhexdood bay kuga sugnayd dhagxaanteeda walaakinahu laakiin mataacu lxayaati dunya de waa dahab dhagaxa si aan loogu intifaacin baa loogu intifaacaya waxba badan baa lagu qabsadaayo waa kaasoo waa nolosha adduunyo ayuu kaba mid yahay bal lafdiga ibnu xibbaan iyo axmed iyada lafdigoodu wuxuu ahay inamaa ji'ta bihi gayru muqnin canaa shayan biajzana waa saan kuba fasire waxan aada la timi wax nagaga filan ama naga deeqayo wax naga taraya ma aha ilaa ma aqnat xijaarat lxara waxa ay dhagxaanta xara ay tarayaan mooye wax kaloo uu tarayaa ma jirto dee waana dahab hadda kani kuwaasna waa dhagxaani bal waxa weeyaan un waa sida sindina uu waa imaam kolley asalkiisu reer sindi ahaayo aada u shahiraa jiro kutubtan marka la eego lixda ah ayuu sharaxyo yaroo kookooban ku wada leeyo intooda badanba waa la madbaceeyey bal dabacaadkii horea lagu madbaceeyey nasaa-i oo kale iyo bamaya dee dhammaantoodba markaan eegno xataa bukhaari iyo taa muslim baan arage shuruux kooban ayuu ku leeya oo asalkiisii hore xaggaadee markii dambe madiina iyo buu degay kale laba qarni horteedun baabu ahaa ama saddex qarni inaani u buuxin baan filayaa sindi ayaa cibaaradiisu markuu halkan nasaa-i kolley waana dabacaadkiisii hore ee afartahay sharxiisaasi la socday ibnu maajana sharax suyuudi iyo waa dabacaadkiisii hore iyo sharaxuu leeyahay baa la wada socda oo dee dabacaadkiisii hore kutubta hore markii qaybii hore la madbaceeyeyba ayaa wuxuu leeyahay un oo macnaha uu la jeeda rasuulka ilaahay waxaan dee aada la timi waa dahab ruuxii aan si fiican u dee u tasarufina si xun u qaata waa ruuxana aanu u banaanayn oo qaatay oo kale dee dhuxul buu noqonayaayo markaa marka fii xaqihi iyo shanigiisa la eego dhagxaanta xara kama fiicno dee waxaan uu iskuba qurxiye usan u isticmaalay hadhowna dhuxul kuba noqonaya in waxay dhagaxa uu kaba duwaya bal dee dhagaxaas dhib ugaba imanaysa kan dhibtaasa ugaba imanaysa laakiin ruuxii dee bal waxa weeye isagu xaajadiisa ku guta aan waxyaalaha caynkaas iyo si dee loo xarimayna aan uba isticmaalin xaanihii xaajooyinkiisina kuba guta waa kan mataac nooladunyana waa u noqonaya fii xaqihina dhexul iyo waxyaalaha kuma noqonayo oo bal maalan dee isagu si u watay waa tasayun bay ahayd isku qurxin uu iskuba qurxinayay rag markay noqotona dariiqaasi umuu banaanayn iyo intaas looba isticmaalo marka marka taa la eego dee waxaa dha amaba dhagxaantaas in xara oon ruuxa dhuxul kuba noqonahayn ina isagii dhuxul bay ku noqonayaan laakiin ruux haddaanu dee taas isqurxintaas aan raggii u banaanayn iyo aanu isticmaalin uu si kale u isticmaalaya iibsanayo ama wax kale nolosha adduunya laguba intifaacayo ayuu noqonoo lagumana tirinayay inuu jamri iyo dhuxul yahay fii xaqih waa cibaaradii ama hadalkii uu sindi lahaa khaasatan sharaxiisa nasaa-i kuba leeyalane waa dabacaadkii hore qaale wuxuu yihi markaa ninkii fa bimaada atakhatamu bihi maxaan kaatun kaba dhigtaa kol haddii adahabkii awstaa yahay oon laysku qurxinahayn rag ahaan oon kaatun lagaba dhiganahayn maxaan kaatun haddaad doonaya inaan samaysto kaba dhigta qaala wuxuu uhi bixalqatin min wariqin falle xalaqa ay taale laakiin aad bay u yartay inay xalaqo meelahan kuba dabdiyaan guud ahaanba ee laabta way reebaan marka aanay dee la jabcinaynin ta'da lagoyn iyo waxyaalahaas dee laamteeda way reebaan inta badan walow luqa daciifa ay soo naqliyaan xalaqa bixalqatin xalqo min wariqin fidaa aw sufrin ama naxaasa aw xadiidin xalqaha waxa wareegsanuun waa khaasatan markaanay fas iyo waxaa lahayn baaba xalqa lagu magacaaba haddaba adugu waxaad ka samaysataa wariq waa fidadii ama naxaasba kaba samayso ama xadiid ka samayso laakiin ha ka samaysan dahab oo kaatun dahaba ha samaysan taas buu yihi bal xadiidku waa inoo dhammaaday si aan sheegayana dee axmed iyo ibnu xibbaan iyo nasaa-i oon markan dambe sheegay iyo oo weliba laba meelood ku soo arooriyo oon saa usii kala dheerayn waxa weeye xadiidka way wada wariyeen horta riwaayada nasaa-i haddaan ku horeeyo qaybta hore wax weyne uma dhexeeyo isku meelunbay adugu wax yarba uma dhexeeyeen waxaa kuba sugnayd aqbala rajulu halkan min najraan halkan min albaxrayn bedelkeeda najraan bal waa tasmiye un waa dhici karta dee in la kala raajax yeele laakiin kolley waa nin u yimi oo meel kale ka yimi un baan leenahay isaga ayay laftigiisa taasi halkan halka dambena aqbala rajulu min albaxrayn baa kuba sugnayd sanadkuna kolley camr bnu xaaris iyo inta ka dambaysa waa sanad ka wada dhexeeya ragga aan sheegayo bal inta horea dhici karta inay isyar bedbedesho ee uu ka wada dhexeeya bal marka albani oo kale raximah llahu tacaala halka hore nasaa-i waana cibaarada aqbala rajulu min de waxay najraan oo kale waa tasxiixiya laakiin halka dambe waa daciifyo dhici karta un dee qowlku meesha yaallaa in dee abunajiib markaan eegno ay ku wada jiraan kolley dacfigaas ama arrinkiisu kaa inuu noqdo dee laakiin taa kale waxaa dhici karta dee cibaaro ama uu ka lama inay noqoto ama waxe laakiin kolley labadiisa cibaaro ee isku dhowbaa kala yar bedelane bal halkan dambe dacfi uu daciifiya arrinkuna waxa weeye abunajiib bal kolleyna ciddii kalaamkaba keentayba horta taasba weeye waa ninkan abunajiib la yidhaaho arrinta iyada xadiidka kale inooguba sugan shalayna aan sii ishaariyeyna wax iman doonto xadiidkii kan ka horreeyey waxa weeyaan camr bn اlcaas xadiidkiisii ahaa me cabdillahi bn camr bn اlcaas waxaa kuba sugnaa ninkii ula yimi isagoo kaatumbira xidhan inuu yidhi haadaa sharun oo uu rasuulka ilaahay kaasna inaanu habboonayn uu meeshii u tilmaamay uu sharba kaba dhigay uu yihi waaba haadaa xilyatu ahli naar oo ninku tiina tuuray markii dambena waxa weeye uu fido samaystay oo fido kaatuna intuu laba yimi uu kaba aamusay bal taas ba waa kii casharkii shalay aan kuba joogsanay waxaa kaloo jirta xadiid kale oo iyadoo nin rasuulka ilaahay uu laba yimi sidaa xadiidkaa kuba yimi isagoo kaatumbira xidhan oo ku yidhi mali araaka xilyata ahli naar lafdiga sida soo aroortay baan leenahay bal maqala ku sugnaaday sanadka maxaan kugu arkaa dadka ahlu naarka ahaa wixii ay isku qurxinayaan ama xilyadoodaba ahaanaysi waa dee kolley xilya uma taale waa aqlaal iyo waxyaalahaas waa xadiidkii haddana isagoo dee nuxaas iyo waxyaalaha ama shabah si lafdiga lagaba cabiray oo yihi waxaan kaaba urinayaa maan maxaan kaagaba urinayaa asnaamta malaa waxay sanamkadooday kaba samaysan jireen markaa nuxaasta iyo waxyaalo asnaamta urtoodii iyo aan kaagaba urinaya uu tuurayoo u yihi maxaan kaba samaystaayo waa sidaa lafdigaa kuba soo aroortay su yihi wariq ama fido ka samayso walaa tutimbahu mihqaalan mihqaalna ha gaadhsiin waa intii dee mihqaalkooda ahayd waa dhowr gram bal maalan taa ha gaadhsiin ee ka yare oo ujeeddada wax weyn saasa yaanu noqonin bal labadaa hore waxay faa'iideynayaan dee xadiidkii yaanu la mid noqoninba dahabkiiyo xaramnimadkiisaas yaan laba gaadhsiininbe inuu yahay isaguna shay laysu diidayo in kaatun xadiida la samaysto laakiin kan dambe imakaan hayno waa kan oo in wixii uu samaysanayey ee uu kaatun ka yeelanayo u banaanaa wariqii iyo sufrigii iyo xadiidkiiba waa la israaciyey walow dee ay kala mudnaanayaan bal markaa in waxaa jirta dee iyagoo daahirka axaadiida khaasatan labada kaa hore iyo kaa hore kana kalean sheegayan kitaabka inooguga sugnayn eegaya inay xadiid marka ay noqotona dee aymo kala duwani ay diidaan ay kaba dhigaan wax la isu diidayo manhiye inuu yahay waayo cibaaradan haadaa shar haadaa xilyatu ahli naar iyo taas baa keenaysa oo adigu bal taas bay keenaysaa laakiin bukhaari saaxib alkitaab saxiixiisa dee markuu kitaabulibaas la joogo abwaab dhowra oo isdaba socota ayuu kaatunta u tarjamaystaa wuxuu horeysiyaa khawaatimu dahab waxyaalo kalaa soo dhex gala waxaa ku xiga haddana khaatamu lfida axaadiis buu soo arooriyaa marka dambe ayuu haddana wuxuu dhigtaa khaatamu lxadiid waa isagoo si kuwii kale u cunwaanaystay buu u dhiganayaa macnaha arrintu isagoo le de way dhibaata kuma sugna wax ba'si kuma jiro wax dee aahaara oo kolkol aahaartu soo arooriyaana waxay tilmaantaa waxa uu dooranayo taasna ma raaciye wuxuu soo naqliyaa xadiid dheeraayo haweeney u timi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo tidhi waxaan kugu imayna naftayda ku siiyo rasuulka ilaahayna raqbo uma lahayn markii dambe yidhinin rasuulka ilaahay iidhis ayaa wuxuu ihi waxdoonoo wax alla wuxuu hayey mayu jirin rasuulka ilaahay ninkii muxuu ku yidhi iltamis walow khaataman min xadiidin waa xadiidka saxiixa bal doondoon xataa kaatun birana haba noqotee doondoon marka bukhaari si u soo dhigta ah isagoon kuwa kalena intan aan haynoo dhami markay saxiixa noqoto halkan mooye shardigiisa aanay gaadhsiisayn kuwaana hayuu kuba yimi lafdiganna dee doondoon xataa kaatumbirana inuu kaatumbira hadduu gurigii u yaallo waa kanoo bal kaa waa siin karaayo waxyaalo jawaas lagaba qaadanayo walahi barhkood yidhaahdee dee itikaadka iyo lufsiga waa lakala saari karaaba wax ku yaalayo waxaad xidhan karto ruuxu kaatun dahabu ama dumar ugu talagalay ma waxyaala hadday guriga u yaallaan waanu xidhan ama uu isleeya iibso aqalka ka saar lama odhanayo tii loo diiday xidhashada ayay ahayd oo kale oo bal jaanibkaa la kala saari karo bal bukhaari oo kale waa si uu soo dhigtay taaba weye waana taa dee markan derajo ahaan aan egno xadiis aada uga derajo sarreeye axaadiisan weeye laakiin baltay kuba xambaareen ay kuba jamciyeen oo kale waxa weya xadiidku markuu xadiid khaalisa yahay axaadiisan bay ku xambaareen oon wax kale lahayn oo in khaalisa uu yahay oo dee inay tahay inaan kaatun lagaba dhigan laakiin haddii xadiidku aanu saafi ahayn oo ama fido iyo waxyaalo dee lagu dahaaday ama laba mariyey oo kale yaanu isagu xadiidbo meeshiiha ku jire waa inuu jaa-is iyo xadiid kale ay soo naqliyaan oo sanadkiisu saxiixiyo nin rasuulka ilaahay kaatunkiisa iyo saxaabiga mucayqib laba odhanayey uu soo naqliyo xadiidka sanadkiisuna waa saxiix in rasuulka ilaahay kaatuntiisuba ay ahayd xadiidan malwiyan bifida waa xadiid fida laguba laabay oo kale bal markaa waatay umuurahan kuwa jamciyaan barhkood oo arrintu ay tahay hadduu khaalis yahay sax xilyatu ahlinaar iyo dee kaatun lagama dhiganayo laakiin haddaanu wax khaalisa ahaynoo bal maalan fido iyo waxbaa raacsan oo kale dee waa kaa xadiidkaa kale rasuulka ilaahi xataa kaatuntiisa ama kaatun uu lahaa khaasatan kaatuntii mucayqib hayeyba inay taa ahaydba xadiid ay nooguba time inay jaa-istay laakiin bukhaari oo kale kuwani kol haddaanay shardigiisii gaadhsiisnayn kaa kale ayuu isagu raacay oo dee uu soo dhigtay oo si waxaa nahyi jirin ayaa waa usluubku usoo dhigtay isagu xadiidkana uu soo qaatay xadiidka haweeneyda xadiidkeedii ama sahlo warinayay ee yaltamisalow khaatama ibnu xadiid baabu tasliimi cala alamiiri ninkii amiirkaa salaamtii la salaamayey baabkiisii weeye anaa ujeedadu siday u dhacaysaa ama siday noqonaysaa ruuxu hadduu madaxyay sida loo salaamaya maxaa lagu salaamaya ma dadkii caadigaha wixii lagu salaamaya lagu salaamaya mise waxbaa loo raacin tilmaamayaba dee imaaradiisan iyo madaxtinimadiisan iyo taa waxaan arki doonaa kolley aaaar dhowra ayaa isukeen raaci doonta baabkao mala aahaarba uma badnaan doonaa dee waanay dhaadheer yihiinba waxa weeyaan un xadiida oo imika marfuuca oo imika inoo dambeeya intooda hore o dhan waa wada aharun weeye baabka waxaa inooguba imanayaa waxa weeye taas ayuu baabkeediy waayo de waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo de wuxuu ahaaba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh cidda bal maalan kuwa kale waaligi iyo caamilkii iyo halaguma magacaabay cid amiir lagu magacaabi jiray oo mandiqo joogtayna oo dee bal maalan markaa halkaa wax marfuuca aan kaba qaadanaana may jirin oo magacan amiirnimo lagula khitaabi jiray walow dee iyada lafdigu jiray waa kan rasuulka ilaahay ahaa man adaaca amiiri faqad adaacani oo amiire ay ahaayeen dee ciddii uu magacaabayay laakiin isticmaalka lafdigii baaban sheegaya walow lasoo naqliya cabdullahi bnu jacshi in amiir almuminiin laguba idlaaqay ana saxaabi uxud laguba dilay malaa sariyadiisii ee qabla beder ba ahayd xadaثna cabdالغفاr بn daud qal xadaثna yعqوb بn cabdالرحمن عan muسى بn cqبة عan بn شihاab أna cmر بn cabdالعaزيز sأla wuxuu weydiiyey cmar abaa bkr بn سulayman بn abi xasmta waa nin taabiciya oo ثiqaa oo dee qrayشha laakiin reer madiine ahaayoo aqoon sarana naصbka iyo uba lahaa bukhaari iyo muslim iyo abu daud iyo tirmidi iyo nasaa-i intuba waxbay ka wariyay adigu waa ibnu maaja mooyaane intooda kale riwaayo waa ku leeyahay ninkaas buu weydiiyey waanu ka wen yahay oo isagu waa taabiciintii ka waaweyneyd marka la eego ibnu shaab isba taabici haba ahaadeen ayaa wuxuu weydiiyey waa nin caalime lima kaana muxuu ahaa abu bakrin yaktubu mid u qora markuu cid waraaq u qorayo min abi bakrin khaliifati rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam macnaa wuxuu leeyahay abubakr waqtigiisii muu qori jirin abu bakrin ama amiir اlmuminiin lagumana odhan jirin isaguna muu qori jirin oo wuxuu qori jiray khaliifatu rasuuli llahi dee dadkuna taasay kula khidaabi jireen cumarre intii hore o dhan muu qori jirin ama dee isaguna khaliifatu abi bakrin yaab ahayd mamuu odhanayin khaliifatu rasuul lahi khaliifatu abi bakrin buu odhanayeyba de markan dambe waktiga ay joogaanna waa tan amiirulmuminiin ay shuhurowday haddaba tiibuu weydiinaya ayaa waktigay bilaabantay ibnu shihaab oo wuxuu yihi muxuu abubakrin uu ahaa mid u qora markuu cid wuxu qorayo min abi bakrin waa cidda ay kaba socotay kolley kitaabka inooguba iman dee xagga risaalada oo kale magaca lagu bilaabaya ma ruuxan isagu qoraya ayaa magaciisa ku bilaabaya mise ka loo dirayo ayaaba lagu bilaabaya kolley de waa umuuraha de adabtii waxaa kuba tacalluqsanay kitaabkana dee uu markaa kuba sugan imika waa kan isagaa dee isku bilaabay min abi bakrin khaliifati rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam uma kaana cumaru cumarba waa yuktubu bacdahu min cumara bni اlkhadaabi khaliifati abi bakrin marka waa tan su-aashiisuye man awalu man shaksi kii ugu horeeye keebuu ahaa kataba qoray amiir almuminiin ya ugu horeeyo amiir almuminiin qoray ibnu shihaab baa abubakr ibnu suleymaan ibn abi ibnu xasma weydiinaya ibnu abi xasma weydiinaya su-aashan markaasaa faqaale wuxuu yihi xadaatnii waxa ii warantay abubakr baa odhanaya jadatii ayeyday ashifaau shifa la odhanayey ayaa ii warantay waa haweeney shifa bintu cabdillaahi bni cabsh de shamsi waa haweeney quraysha oo reer bani cadi oo dadkii dee muhaajiriintii hore waa dadkii maka intii la joogay kuba islaamay haweeney caaqilo ana way ahayd oo dee markii dambena waa dadkii hore usoo hijroodayba oo qablalhijra islaamkeedu ahaa rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh say saamaya ku sugan waa soo siyaaran jiray oo gurigeeda bal kolkol baabuu hargeli jiray guriga oo firaash iyo gogol baaba taale ay u diyaariso oo xalili way soo raagtay oo mar dambaa marwaan dee iyadu may noolayn be dadkeedii kaba qaatay dee malaa ma weydiistaybe bal adigu haweeney taasay ahayd waqtigii cumarna xaaladeedu taas bay ahayd oo isba kolkol suuqa meel ku dhow ayay gelayeen laba yidhaha rasuulka ilaahay baa jagada u gooyeybo markaasaa iyadiyo inankeeda sulaymaan iyo waa u iman jiray waxaanay dee yidhaahaan saa isaabaya kuba sugan waxaan shu-uunta suuqa waa waxyaalahan dee intaasun kuma koobnay laakiin xisbadu ay u badnayd xisbadna waa nidaam islaamiyahoo kollay aan qaadinimo ahayn oo muxtasib iyo dee xisbo iyo aimada qaarkood xataa ibnu taymiya waa kan risaalo dhan oo madbuuco xisbada uu kagaba hadlaan oo aimo kalena ay ka hadlaan oo kutubtan axkaama suudaniyana ruuxa muxtasibkaa wadiifadiisu maxay tahay inta badan shaqada suuqyada iyo isagaa qaban jiray oo mawaasinta iyo waxaasu eegi jiroo dee kii uu arko miisaankiisu inuu qaldan yahay iyo ama wixii mukhaalafo ee meeshaas iyadoo qaadila gaadhsiin buu halkaa wax kaba qaban jiray kolkol bay shu-uuntaa suuqa wax kamida uu uba dhiibi jiray baa la yidhaahaa cumar ibn اkhadaab haweenadan shifa bintu cabdillaahi waa shu-uunta suuqa oo dee markaa ixtisaabka iyo waxyaalaha hawsha waa nooc wadiifo ee suuqa iyo waxyaalahaas iyo mukhaalafaadka ka dhacaya la socodka suuqa iyo balha inuu dee si fiican u socon yaho qalada aanay jirin oo wixii mukhaalafa laba joojiyo arrintaas ayay wadaaifta muxtasibka ay ahayd qaadinimo may gaadhsiisnayne bal taas buu kolkolba iyada uba dhiibi jiray arrintaas baaba laba idha waa isaabaya bay kuba sugan tahay ama kutubtaa dee saxaabadaba kaba hadasha haddaba haweeneydaasa ii warantoo waxay tihi wa kaanat min almuhaajiraati اluwal waxay ahayd waa dadkii dumarkee soo hijroodee hore ayay kaba mid ahayd markay qabladee hijro ku islaamteen wa kaana cumaru bnu اlkhadaabi cumar ibnu khadaab radia allahu canhu idaa huwa dakala suuqa markuu suuqa yimaado dakala calayha kamay dheerayn oo meeshay deganaayeena wuu usoo geli jirayba qaalat waxay tihi markaa iyadoo ka jawaabaysa ma ama u sheegaysa inankan ayeyda ay u ahayd kataba cumar bnu اlkhadaabi cumar ibnu اlkhadaab baa wuxuu u qoray ilaa caamili ciraaqeyni labadii ciraaq ninkii waaligeeda waaliga kaba ahaa labada ciraaq waa basre iyo kuufa labadaba waa laba magaalo muslimiintu dagaalkii qaadisiye dabadeed markii ciraaq la degay ay sameeyeen oo la kala degay iyadaa ciraaqeyn la odhanayo walow dee magaca uu ka caamsan yahay haddaba labadii ciraaq ninkii caamilkiisa ahaa ee halkaa waaligiisaaba u qoro wuxuu ku yihi an ibcad waxaad ii soo dirtaa ilaya aniga birajuleyni laba nin oo jaldayni xoog lahoo nabiileyni caqli leh laba nin oo dee xoog lahoo adugu caaqiliina garasho fiican leh iyo cuqaad caqli leh kuwaasoo dee as'aluhuma aan weydiiye can ilciraaqi waali manaa waaligiis iyo kolley dee waa la socday wuxuu doonay dadkii dee weliba garashada fiican lahaa ee odayaasha ahaa ee dhulkan deganaa si uu hagaag markaa ama dee meeshaa joogay muslimiintaa si uu warsaday oo ciraaq si ay tahay iyo waxa loo baahanyay iyo wixii jiray iyo guud ahaanba axwaasheed uu kaba warsado ayuu yihi ba labanoo saas ayuu soo dir markaasaa fabacasa ilayhi ninkii caamilkaabaa cumar wuxuu diray ama saaxibu lciraaqeyni labada ciraaq saaxiibkeedu bilabid ibni rabiicata wa cadi ibni xaatimin waa laba saxaabi oo mudnaa dee waana rag waaweyn bay ahaayeenoo odayaalo labadooduba boqol way dhaafeen oo markay daa dhinteen baan ujeedaa waqtigan boqol may gaadhin labid ibnu rabiica waa ninkii reer bani caamir ee shaacirka ahaa ee shicirkiisuna toddobadan mucalaqaadka mid kamidaba lahaa dee mucalaqaadka in mid kaba mida lahaa qasiida dhan buu leeyahay oo kuwa dee iyadoo manzilo sare iyo agtooda ay kuba yeelatay ay yidhaaheen ba dee kacbadaaba laga laalaadiyo dee waa mucalaqaadkan toddobadaa mid ka mida laakiin intuu islaamay dabadeed shicir uu joojiyey bal wuxuu odhan jiray ilaahay baqaro iyaguu iguba bedelayo wax yaroo kooban bay soo naqliyaanoo iyagu bal matalan laakiin shicirkii uu iskaba daayo oo nin buu ahaa reer bani caamira deeqsi ahaa geesi ahaa bal markaa shaacirka ahaa caaqil ah taasi waa mid midna waa saxaabigii jaliilka cali ibnu xaatim aabihina dee waa ninkii xaatimkii deeqda laguma yaqaanay reer oo isaguna dadkii dee islaamay sanadii sagaalaad markii hore nasraani buu ahaa laakiin waa islaamay islaamkiisuna waa fiicnaanay markii reerahooda ay ridoobeenna isagu ma ridoobine bal marka taas oo kale ayuu ahaa cadi ibnu xaatim oo isaguna nin garasho iyo caqli iyo dee odaynimo iyo wax kastaba kulansaday ahaa labadan buu soo diray oo u soo xuray faqadima almadinata labadii nin baa madiine yimi faanakha ciraaq bay ka yimaadeen faanakha way tu'iyeeno raaxilatayhimaa labadoodii raaxilo bifinaa ilmasih masaajidka halkaa ee duleedkiisii waa meeshii adigu saaxada biskawin dhinaciisa ahayd ayay labadoodii raaxilo waa markay yimaadeen may baydhbaydhin halkii ayay tu'iyeen ay fadhiisiyeenba markaasaa uma dakala almasjida masjidkii bay soo galeen fawajadaa waxay heleen oo masjidkii ka dhexa heleen camr bn اcaasi camr bn اcaasi faqaala lahu waxay ku dhaheen ya camru camarow istacdin lanaa waxaad nooga fasax dalartaa oo dee inay u galaan bay doonayeen calaa amiiri اlmuminiina cumar eeg laftigiina lama isticmaali jirin khaliifatu abi bakrin un baa la odhanayay iyaga labada nin baa markay yimaade yihi bal u tago cumar dee iyagu xaggaasaa kaba nimi isaguna u garanayo waa laba ninoo dee markaa qarsoomaya may ahayn idan waxaad noo weydiisaa si aanu u gallo amiirkan muminiinta ee cumara fawataba cumar camrun camar baa booday bacdaa kelimadan baa isagii amiirulmuminiin baa cajab gelisay magacaada munaasibana wuu arkay markaasuu boodayo fadakala calaa cumara cumar buu u galay faqaala wuxuu yidhi waa kada assalaamu calayka ya amiir almuminiin iyagu weli soomay gelinba waa cibaaradii iyaga ka qaatay hadalkoodii ayuu cumar ku yidhi iyadoo lagu odhan jirin taas assalaamu calayka ya amiir almuminiina faqaala lahu cumaru cumar baa wuxuu ku yihi maa badaa laka maxaa kuu muuqday fii hada اsmi ya bna alcaasina caasow magacan aad la timi muxuu yahay amiir اlmuminiin waxaa kuugu muuqday halkaad ka keentay muxuu yahay markaasaa muxuu raaciyey latakrujadna wallahi baan ku dhaartay waad ka bixi macnaa sababtiisa iyo waxaad u tidhi iyo halku kaaga yimi waad sheegi mima qulta haddii kalena waa dee adigaan garan waxaa ku gaadha qaala wuxuu ihi nacam haa waan kuu sheegayaa halku igaba yimi qadima waxaa yimi labid bnu rabiicata labid ibnu rabiica iyo cadiy ibnu xaatimo way joogaan buu leeyahay masjidkay joogaan faqaala li waxay igu yidhaaheen istacdin lanaa calaa amiiri lmuminiin sidaasay nagu igu yidhaaheen ay yidhaaheen faqultu waxaan idhi antumaa wallahi idinkaa ilaah baan ku dhaartay asabtumaa helay ismahu magaciisiiba maanta idinkaa helay wainahu lamiiru waa runo waa amiir de waa hadal runa wanaxnu lmuminuuna anaguna muminiin baa nahay marka magaciisii idinkaa helay baan ku idhi buu ihi fajara lkitaabu min dalika alyawmi markaasaa waa awalu man sumiya biamiir muminiin awaaishay kuba tiriyaan cumar oo cid amiir lmuminiin lagu magacaabo waa ciddii ugu horeysay kutub dhan baaba iska jirto kutub lawaa-il ay yidhaahaanoo waa waxaa wixii ugu horeeyey ay sheegaan oo barhkoodba ay madbuuc yihiinba oo waxa weeye haddaba cumar ibn khadaab waa awaaishiisii bay kaba mid tahay awal man sumiya biamiir اlmuminiin fajara kitaab markaa qoraalkii waa amiir اlmuminiin la qorayay kitaabku waa kaase waa dareeray waa socday min dalika alyawm ilaa maalintaasu ka bilaabmay buu leeya macna in amiir اlmuminiin amiirkii ama uu isagu markuu qorayo min amiir اlmuminiin yidhaaho ama lagula hadlo ama waxa weeyaan taas oo kale halkaasay kaga bilaabantay maxalu shaahidkuna eeg waa salaamtii amiirka assalaamu calayka ya amiir almuminiina dee markaa waa magacaasn ciddii sidatay weeyaan ee khulafadaa sare ahayd maka boqorka makaaribada ama de waxay maqrib iyo morocco ayay ku idlaaqan de amiir lmuminiin oo dee wararkooda iyo isaga la khitaabkiisi iyo xadaثna abulيamani qaala akbarana شhucayb can الzuhuriyi qaala akbaranii cubayd لlahi bn cabd لlaahi qaala qadima mucaawiyatu xaajan xajatah اlأulىa dadku kole waa dadkii aanu soo mari jirnay cubayd لlahi bn cabd laahina waxaa albani raximah الlahu taعaalى koley dee qeybtan uu kala saaray ee qeybtaa صaxiixa tacliiq yar iyabuu leeyahay oo raaciya marka hadalkiisa wuxuu ahaaba ee jamaaca jirta magacan cubaydullaahi bnu cabdilaahi la yidhaahee imay muuqan ka uu yee laakiin dee sida daahirkii waxa weeya waa inuu yahay cubaydullaahi bnu cabdillaahi bnu cutba uun waayo isagaa ugu shuhro u badan dadka magacan leh isagaana ninka ka wariye cusmaan ibnu xunayfka inoo soo socda ninka wax ka wariya isaga weeye bal waxaan leynaa malaa in tardiidba la geliye maahe waa cubaydullahi bnu cabdillahi bnu cutbat ibnu mascuud weeye waayo cid kale oo cusmaan ibnu xunayf kaba warinaysa ruwaadiisa ku dareen oo kuwaasa ma jirto waayo cubaydullaahi bnu cabdillaahi ibnu cumar ibnu khadaab waa jiraa kolley nin kalena waa jiraayo isaguna dabaqadiisa ah laakiin dee ninkan caalimkaa fuqahadii madiina toddobada ka mida cusmaan ibnu xunayfna kaba wariye horena aynuu soo maray marar kala duwan waa isaga wuxuu yihi qaala qadiima mucaawiyatu mucaawiya ayaa yimi xaajan isagoo hayey mid xajaya xajatalula ujeedadu shaam buu kaba yimi waana xajkiisii hore waa xajkiisii hore wa huwa khaliifatun isagoo khaliifa fadakala calayhi cuثmaan bnu xunayfin ilansaariyu صaxaabiga ayaa usoo galay cuثmaan ibnu xunayf oo dee ansaar oo reer bederba faqaala wuxuu hi aلsalaamu عalayka ayuha اamiiru وraxmat اllahi taasu ku salaam e waa tasliim cala amiir baa inu aan ku jirnaa waana ahaar baan leynay baabka waxaa inooguma yimi aلsalaamu عalayka ayuha اamiiru وraxmat اllahi faankara ahlu shaam nimankii reer shaamee dee kol arrintoodu kollay yar guluwi xagga amalaa madaxdoodana ay jirtee barkood ay cismadooda iyo kuwa tegaynaan dembiba loo qorin iyo waxyaalo waa nimankii la socday xaashiyadiisaa reer shaam ayaa hadalkii qoonsaday waxay arkeen ninkii inuu dee uu khaliifadii xaqirayba yaraystay ayay u arkeenoo way qoonsadeen oo waxay dhaheen waqaalu man hada lmunaafiqu waa saxaabigaa reer beder waa ke waa kuma ninkan munaafiqa ahe aladi kaasoo yuqasiru gaabinayo ujeedadu ku gaboodfalay bitaxiyati amiiri lmuminiina muminiinta amiirkooda y maxay doonaya inuu yidhaaho assalaamu calayka aya amiira almuminiina ayuha alamiiru unbuu yihi almuminiin buu kaba reebay marka waxay u arkeen imika tani taqsiir inay tahay gaboodfal inay tahay iyo inaan martabadiisii laba gaadhsiin oo hadalkani isaga aan u qalmin markaasay leeyihiin munaafiqani waa kuma muxuu yahay munaafiqan amiirkii muminiinta dee taxiyadiisii iyo salaamtiisii waxa weeyaan gaabsaday ee san kuba gaabsaday dad kaleba ay la wadaagsanayaan ay kula sinaanayaan fabaraka cusmaanu cusmaan baa wuxuu u fadhiistay calaa rukbatayhi labadiisii jirib uma qaala wuxuu uhi ya amiira almu'miniina mucaawiyu la hadlaya ina haaulaahi nimankan dee kula socdee reer shaam ankaruu way inkireen calaya aniga korkayga amran arin anta aclaw bihi minhum adigu aad ugu aqoon badan tahay inuu jiro oo arrintan laba isticmaali jiray aad ugaba aqoon badan tahay fawallaahi baan ku dhaartay laqad xayaytu biha waan ku salaamay yaa ayuha alamiir keliya abaa bakrin ababakr baan ku salaamay wa cumara cumarna waan ku salaamay yaa ayuha alamiiru keliya wa cuhmaana cuhmaanna weliba intii dee amiira muminiin ay faaftayna cuhmaanna waan ku salaamay oo anoo idhi uun ayuha amiiru waxba kale aan raacin fama ankarahu muu inkirin axadun axad minhum axad yaga ka mid oo raggaas ahaa ee waxa weeyaan ehelkana waa qudwada oo igu inkireen muu jirin faqaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu yihi niman takalama ciddii hadlay min ahli shaam dadkii reer shaam ee hadalka yidhi ayuu wuxuu ku yidhi calaa rislikum war bal agta u dhigo deganaantiina iyo umuuraha wuxuu leeyahay degdegina weeye oo waa calaa mahlikum waa arrislu kolkol ra-dna way fadxiyeen atamahul watu-aadatu warifqu weeye macnaa u kaadiyo oo cagta u dhigo hadegdegina fainahu qad kaana uu ahaa bacdu maa yaquul waxaanuu ninkani yidhi wax kaba midi uu jiray oo waa wax la isticmaali jiray e bal ujeeddadu hadalkan addee la soo boodeen ee munaafiqan iyo inkaarkan iyo waxaa u kaadiyo ha ku degdegina laakiin hadal buu raaciyo wuxu uhi walaakina ahla shaami wuxuu ihi in mucaawiya odhanaya reer shaam lama xadaat haadihi lfitanu fitatan muslimiinta dhexooda dhacdee bal dee dad kale oo kala duwan oo amirna sheegtayba ay sooba baxeen markii ay waxa weeyaan soo darisay ee dhacday qaaluu waxay yidhaaheen laa tuqasaru lama gaabinayo cindanaa agtayada taxiyatu khaliifatina annaga khaliifadayada taxiyadiisii oo ujeedada wuxuu leeyahay dee dad aan xataa cumaashii ah hoose ama mandiqo yaroo koobanba waxa weeyaan mas-uulkaba ah oo caamilkaba ah ama hawl kaloo kooban loo dhiibay sidaas sadaqo iyo zake inuu soo guroo kale ayaa amiir la odhanaya isagina waa kaa martabadaa sare jooga iyaga yidhi markii waxyaalahaasi dhaceen maya taxiyada khaliifadayada inna lama gaabinayo dee ujeeddadu qayb ahaan laguma gaabsanayo amiir almuminiin waxaan ahay ma aqbalayna taasay yidhaaheenba faina anigu ikaalukum waxaan idiin malaynaya kolle waa ficil aada u naadirah oo dee waxa weeyaan ficil mudaaric weeye hamzada akaalukum in la yidhaahay dee ahaan lahayde laakiin ficilku waa siduu kuba yimi luqada carbeed kolkol wax kalaha lama arko oo hamzadiisa in la kasriyo faina anigu ikaalukum waxaan idiin malaynayaa ya ahlalmadiinati reer madiinow taquluuna ina kuba tidhaahaan licaamili sadaqati ayuha alamiir nin loo diray zakoon ma wadiifadiisuba in kooban ay tahay intaa uu sekada soo ururinayaba ay tahay mar kaleba xataa aan amiir ahayn oo wadiifo aan lahayn intaa kooban inay ayuha alamiiru ku tidhaahaan dee markaa idinkoo caamila sadaqa ayuha alamiiru leh maxaa de waxa weeyaan aa u odhanaysaa ninkii amiir almu'miniin ah ayuha alamiir dhaha amiir almu'miniin buu leeyahay oo si uu kaa kale ugaba soocmooye kaa aan wadiifadiisu kooban tahay bal ay muqaaqa tahay ayaa dhici karta inay ayuha alamir ku tidhaahaan haddii aad markaa khaliifadiina ayuha alamiir tidhaahaan kaasaa la simaysaa weye oo kaas iyo dadka caynkaasaa la simaysaane saa ay reer shaam leeyihin taxiyadooda dhameeya weeyo amiir almu'miniin dhaha ama dee waxyaalaha kale ee martabadiisaa sare ay kuma muuqanaysa bal dhifku maxaa ahay salaamtii dee assalaamu calayka ayuha alamiir ama hadduu dee yahay khaliifada iyo amiir almu'miniin iyo hadduu wadiifo kale laleeyahay dee bal maalan wixii kale laba magacaabaya haddii la raaciyo salaamtii basi kuma sugnaan wey xadaثna abu nucaymin qaale xadaثna sufyaan can maxamed ibn اmunkadiri sufyaankuna waa thawri un can jaabirin qaale dakaltu waxaan usoo galay calى اlxajaaji fama salamtu calayhi maan salaamin oo dee waa kaa dhibtiisna kaba nabad galay kollayna intii u ciraaq maaha ee waa intii ciraaq ka hor waayo waqtigaa ciraaq loo bedelay ma nooleyn jaabir ibnu cabdillaahi waxa weeyaan waqtiyadaa hore weli uu xijaaj joogay ayuu walow dee markaan waxweyn sii joogin markaa dabadeed ayuu dhintay wal adigu waa inihii malaa ija xijaaj iyo dhulkaasuu joogay intan u galay baa malaa waa nooc inkaar bay ahayd iyo diidmo xaaladiisan uu kuba diidan yahay fama sallamtu calayhi amiir iyo xoo ma odhanoo ma salaaminba xadaثna waa aar kalea weliba noo soo socda bal kan baan raacinaya mid aan ka yar dambaysiina kaa kale aan ka yar joogsan doonaa xadaثna muسى بن ismaaعiil qaale xadaثna abu cawaanata can mugiirata waa mugiiraة بn miqsam min الdabi ayna hore usoo maray can simak bni salamata الdabiyi can tamim bni xadlamin kolley mugiirana waa reer daba simak iyo tamiimna labada ninna waa taas marka la eego simak iyo tamiim labadooduba taabiciintii weeyo isagu waa taabici simak ibnu salamata dabi taabiciintii dhaxaa kitaabkeenan aladab mufradun riwaayo kula waana nin hiqoo lagu kalsoon yahay sheekhiisana marka la eego tamiim ibnu xadlamo isaguna waa reer dabo kunyadiisana abu salamo laba idhaaho waa reer kuufa eh isaguna waa isla reere waa taabici isaga kaba weynuun oo waxa weeyaan dabaqadii labaad ee waxa weeyaan dee kitaabka ah ruwaadaan ujeedaa waana nin hiqoo lagu kalsoon yahay waa taabici weyn oo ama taabiciinta kuwii ugu waaweynaa siuu markaa mizi yidhaahana kitaabkeennan wuxuu ku leeyahay qisadan noo soo socota un xadiid marfuucoo warinaya ma jirto kolley abubakar iyo cumar iyo u arkay laakiin qisadan imakay noo soo socoto unbuu kitaabka ku leeyahy waa siuu mizi tarjamadiisa ku yidhaha taadiib ulkamaal qaala wuxu uhi ini anigu la adkuru waan xusuusnaayo awala man shaksigii ugu horreeyo sallima calayhi la salaamay bilimrati imra bilkuufati oo markay kuufa noqoto ninkii ugu horreeyey ayuha alamiir layidhi malaa dee qolooyinkii ugu horreeyey ee kuufa degay ama saasoo dee saxaabigii jariirkaa sacd ibn abi waqaas baa dhisay amiirkii muslimiintu ahaaba ee laakiin malaa lafdigan ayuha alamiirku loomay khidaabi jirin iyo isaga ciddii ka dambaysayba waayo mugiira ee dad kale a imaka waxa weeyaan sacad oo kale iyo mugiiro dad waxooga ayaa uba dhexeeyey bal markaa malaa laguma odhan jirin dadka amiir laguma odhan jirin marka ay salaamayaan assalaamu calaykum unbay kuwa salaami jireen saa axad iyadu dee muslimiinta kale midaba loo salaamayo ee nin imaaro lagula khidaabay ama lagu salaamo lagu yidhi ayuha alamiiru isagu amiir muminiin maahe kuufo marka ay noqoto ninkii ugu horreeyey waan xusuusnahay buu yidhi waaba tan kharaja mugiiratu bnu shucbata waa soo baxay min baabi raxmati baabkaa maka ninkaas buu kaba soo baxay oo de waa raxmadii kuufa فaجaءahu rajulu nin baa u yimi min kidata reer kindaa zacamuu waxay sheegteen anahu abu qurata اlkindiyu inuu ninkaas yahay fasalama عalayhi wuu salaamo faqaala wuxuu yihi aلsalaamu عalayka ayuha اamiiru وaraxmat الlahi taas buuli ayuha اamiir buuli aلsalaamu عalaykum fakarihow oo hadalkaaso haddana asalaamu calaykum dambuu raaciyo fakarihow mugiira arrinkaa qoonsaday inay wax la isticmaali jire may ahayne faqaala ninkiiba haddana ku celiyo o yihi asalaamu calaykum ayuha alamiiru waraxmat ullaahi asalaamu calaykum intaasi u yihi bal markaa cid ugu idii ugu horeysay ayuha alamiir lagula khidaabay ama lagu salaamay kuufa markay noqoto dee waana hadal kol hadduu amiirkii beledka yahay waa hadal dee saxiixa la odhan kare eh mugiiru ahaa buu yidhi isaguna kolley qoonsigiisani dee horaan loo isticmaali jirin hore assalaamu calaykum waraxmat ullahi inay uguba gaabsan jireen waa wax markaa cuslaayo tibu isagu maaha isagoo hadalkan leh waxbaad meel baad igaga dhacday maaha bal dee tashriif baa uguba sugan be waa waxaan la aqoono tibu kuba qoonsadu kuba diiday marka wuxuu yihi hal ana ilaa minhum amla cibaarada min kitaabka inooba taala in albani raximah llahu tacaalana wuxuu raaciyo dee saxiixiisa kuba sugan inuu yihi cidan de hadalkan alqaa'il ima cadda oo ruuxan hal ana ilaa minhum amla waayo hadalku wada socdaa qaalo kaleo inoo soo gashay ma jirto bal waxaa la odhan karaaba dee abuquraba hadalkiisa le laakiin ruuxa qaa'ilkii hadalkan yihi iyo waxa ugala jeedo iyo waxa ugala jeedo waa cibaaradaasi markaa kolley saaxibu fadlilaahi samad ayaa waa kan sharaxa leh ayaa wuxuu yidhaahaa waxaa laga yaabaaba de kolley isagoo waa ka horeeyey albani isaga ka horeeyey saaxibu fadlilahi samade waxaa lagaba yaabaa oo inuu ujeedadu ay tahay hadalkan hal ana ilaa minhum amla in horta mugiira inuu yahay oo hadalkan yaa qaalaba inoo odhane mugiira yihi ujeedadiisna ay tahay hal ana anigu miyaan ahay ilaa minhum dee muslimiinta axad kamida uun mooyaane markaa macnuhu noqdo fili maada tuxayini bilafdi amiir maxaad hadalkan ii leedahay ayuha alamiir ii leedahay anigu ruux muslimiintii kamida un ayuun baan ahay hal ana ilaa minhum amla anigu ma miyaan ahay dee mid iya kamida uun mooyee mise wax kalena wax kale ma ihi axad muslimiintii kamidaan ahay maxaad ii leedahay bal waa sia uu markaa saaxibu fadlilahi samad cibaaradays weliba isagoo le waxaa laga yaabaaba ujeedadu tahay inay tahay sababto waayo hadalkii ma kala socna qaala may soo gelin haddii dee bal maalan daahirka hadalkana haddaan israacino waxay ahaan laydba abuqurro hadalkii inuu yahay laakiin dee waxaan isqabanayn isagoo ayuha alamiiru lahiyo dee cibaaradan imakataa haddaynaan diidmadiisii wax kale kuba xambaarine bal waxaan leenahay waa wixii aan arkay bal meesha jiray oo isagu wax uu jasmiyey may jirin in waxa weya cibaaradan se saaxibu fadlilahi samna waa to u leeyahay ama sharaxu kole tacliiq yaroo fiican buu kaygu leeyahay o de isagunbuu kaba soo qaataaye waa hadalka uu leeyaho bal lagu tawjiihin karo qaala simaakun simaak ba wuxuu yihi simaakna waa simaak ibnu salamihi uma aqara biha bacdu ag markii hore uu qoonsaday soo maaha ina wax jiriya maahayne laakiin markii dambe dee caado iyo dhaqan bay iska noqotayo uma aqara mugiira waa sugay biha iyadii bacdi intii intaa ka dambeysay ma diidin ee de waxay noqoton wax la isticmaalo ayuha alamirna looba isticmaalo ninka caamilka intii ka dambeysayna uu iska aqbalay oo uu sugay oo waa daayayo ma inkirahayn weeye wallah subxana wa tacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta